wasiirka awqaafta arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar rubow ayaa kormeer ku tegay mina carafa iyo hoteelada magaalada maka ay ka degan yihiin xujiyada soomaaliyeed kormeerkani ayaana qeyb ka ah dadaalada lagu xaqiijinayo daryeelka iyo adeegyada xujiyada soomaaliyeed inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xaajika wasiirka ayaa halkaa kula kulmay xujiyada wuxuuna warbixin ka dhageystay xaaladooda iyo adeegyada ay helaan madaxa adeega xujiyada soomaaliyeed doctor qadar xaaji daahir ayaa ka warbixiyey kormeerka uu wasiirka awqaafta iyo arrimaha islaamka uu ku tegay mina carafa iyo hoteelada ay maka ka degan yihiin xujiyada soomaaliyeed waxaanu runtii qayb ka ahayn kormeer wasiirka diinta iyo awqaafta ama wasiirka awqaafta iyo arrimaha islaamka sheekh mukhtaar roob uu ka soo bilaabay magaalada madiina kadibna uu si fiican usoo kormeeray shaqadii halkaa ka socotay maanta alxamdulilah waxaanu joognaa magaalada makal mukarama gaar ahaan teendhooyinka iyo hoteelada deegaanka xujada ayuu wasiirku soo kormeeray hadda waxaanu joognaa carafa wasiirku wuxuu runtii aad u indhaindheeyey oo uu soo eegay oo soo kormeeray adeega xujada loogu talagalay diyaar garowga halkan ka jira sida muxuu ahaaye insha allahu tacaala maanta bishu waa shan lix iyo toddoba laba maalmooda keliyata ayaa ka hadhay maalinta bishu ay sagaal tahay bisha maalinta carafo bisha ay sagaal tahay baa halkan la iman doonaa runtii diyaargarow aad u wanaagsan oo aad u qurux badan baa ayaa ka jira mina wasiirku saasoo kale isagana iyadana uu si fiican buu usoo kormeeray teendhooyinkii iyo diyaargarowga waxaa runtii bushaara oo nugu bushaaraynaynaa runtii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan xujayda sanadkan iman doonta ee xaji doonta xajka joogta hadda joogta in cabashooyin sanadkii hore jiray oo ka jiray xagga musqulaha oo cidhiidhi ahaa mina in ilaahay fadligii sanadkan la dhisay oo la sameeyey oo dowladda soomaaliya ay kharash iyo lacag ku bixisay musqulo dhan boqol iyo labaatan musqul oo ziyaado ah waa runtii sanadkii hore halka ay boqol xaaji ama lix iyo sagaashankii xaajiba ay hal musqul fayl u gelayeen sanadkan afartan xaaji wax ku dhow ayaa musqushiiba ay ku soo hagaagaysaa taa macnaheedu waxa weeye musqulaha in aad iyo aad loo ballaariyey oo afartanka xaaji ee musqushu ku soo beegantay afartanku mar keliya ta wada geli maayaan muxuu ahaa waxaa jira qaarna hurdaan qaar muxuu ahaa aan hadda u baahnayn qaarna markaas ay musqusha markaasi muxuu ahaa ay soo aadaan marka xaggaas arrintaasi wax wanaag fara badan baa ka jira sanadkan sanadkan ayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay dadaala joogtaha ku bixinaysaa sidii ay adeegyadu heli lahaayeen xujayda soomaaliyeed